دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari oo kenyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ka fuliyeen gobolka mandheere ee dhulka n f d ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho qarax kula beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo xil saaray la dagaalanka xijaabka sharciga ah ee haweenka dowladda ethoobiya ayaa somalilan u ogolaatay in xafiis maamulkaasi uu ku lahay adisababa loo bedelo safaarad odayaasha ku dhaqan magaalada saylac ayaa sheegay in muuse bixi uu noqday nin horar ku ah dalka ayna waajib tahay in la dilo dowladda xabashada ethoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ku adkaysanayso heshiisku sheegga ay ka saxiixatay muuse biixi ee ay ku doonayso inay ku qaadato badda soomaaliya jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka switzerlan ayaa dhigay dibadbaxyo ka dhana damaca ethoobiya ku doonayso qaadashada xeebaha soomaaliya
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran inta aanan faahfaahinta qodobadaas u gelin war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in camaliyad nafoornimo ah ay ka dhacda magaalada muqdisho taas oo uu fuliyey nafta hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya maxamed cali aad baad u mahadsantahay haashim cabdinaasir goor sii horreysay waxaa magaalada muqdisho ka dhacday camaliyad nafurnimo ah taasoo lagu weeraray dhabarka dambe ee xarunta gobolka banaadir ee dowladda federaalka camaliyadda ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray xubno ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa halka ay camaliyadda ka dhacday naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey camaliyadan ka dhacday dhabarka dambe ee xarunta gobolka banaadir xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana war deg deg ah ka soo saartay camaliyadaas war-saxaafadeed kooban oo kasoo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si horudhacah looga hadlay camaliyada nafurnimada ah ee lagu weeraray xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ee ku sugnaa dhabarka dambe ee xarunta gobolka banaadir waxaana lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay camaliyada sashaadi ah ka fuliyeen dhabarka dambe ee xarunta maamulka ridada ugu magacaaban gobolka banaadir goobta ay camaliyadu ka dhacday ayaa waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan murtadiinta kuwaasoo ka kala tirsanaa hay-adaha sirdoonka riddada shaqaalaha wasaaradaha riddada iyo kuwa maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir war-saxaafadeedka kooban ee kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan taliska milatariga waxaa sidoo kale lagu yidhi waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray xubnihii cadowga ahaa ee la beegsaday wixii faahfaahin intaas dheer ahna dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu yidhi warka kooban ee kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana looga hadlay camaliyada nafurnimada ah ee ka dhacday maga muqdisho haddii aan sawir guud ka bixinno halka ay camaliyadda ka dhacday muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya burbur xoogan oo ka dhashay camaliyadda nafurnimada ah ee lagu beegsaday xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka muuqaalada ayaa muujinaya kuraastii ay ku fadhiyeen xubnaha dowladda federaalka oo burburay waxaa sidoo kale la arkayaa gaadiid gubanaya dhiig badan oo daadsan halka ay camaliyaddu ka dhacday saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa la arkayaa oo iyagoo argagax iyo anfariir ka muuqda ku sugan halka ay camaliyadda nafurnimada ah ka dhacday wax uuna xaalku ahaa sida tan wixii warar ah ee kusoo kordha camaliyadda nafurnimada ah dhegaystayaasheena waan usoo gudbin doonaa insha allah in ka badan shan iyo toban askari oo kenyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee dhulka n f d warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta qarax la beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo xil saaray la dagaalanka xijaabka sharciga ah waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder ciidamada mujaahidiinta waxay shalay qarax la beegsadeen kolonyo kenyaati oo ku socdaaliyay inta u dhexaysa degmada ceelqalow iyo deegaanka orosiki ee gobolka mandheere ee ku hojira gumaysiga dowladda kenya qaraxa waxa uu haleelay gaari biji ah halkaasna waxaa ku dhintay ku dhowaad sagaal askari oo ka mid ah ciidamadii saarnaa gaariga halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale halkii uu ka dhacay qaraxa waxaa kusoo degatay saddex diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah waxayna halkaasi ka daabushay miidadkii iyo dhaawacyadii ciidamada kenya muddooyinkii dambe waxaa aada usii kordhayay weerarada ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayaan dhulka nefdhi islamarkaana karanka ciidamada kenya ee dhulka muslimiinta gumaysiga ku haysta dhanka gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kuwaasi uu ahaa maleeshiyaadka sida gaarka u qaabilsan la dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ee haweenka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ah ciidanka dowladda ethoobiya ayaa somalilan u ogolaatay in xafiis maamulkaasi uu ku lahaa adisababa loo bedelo safaarad maamulka abey axmed ayaa qaaday tallaabo kale oo uu ku xoojinayo heshiiskii uu la galay somalilan ee loogu saxiixay qaybo ka mid a badda soomaaliya xafiis oo maamulka somalilan ku lahaa magaalada adisababa ayaa loo bedelay safaarad rasmi ah sida lagu baahiyey baraha internetka adisababa ayaa qaaday tallaabo kale oo ay ku kala dhantaalayso midnimada ummadda soomaaliyeed kadib markii xafiiskii somalilan kaga furaa adisababa laga bedelay boorarka iyadoo si rasmiya loogu oqoonsaday safaarad sidoo kale wefdi uu hogaaminayo abey axmed ayaa la filayaa maalmaha soo aadan inay soo gaaraan magaalada hargeysa odayaasha ku dhaqan magaalada saylac ayaa sheegay in muuse biixi uu noqday nin horar ku ah dalka ayna waajib tahay in la dilo mahad cubayd ayaa ka waramaya qaar ka mid ah bulshada iyo waxgaradka ku nool aagga degmada saylac ee dhacda waqooyiga dalka soomaaliya ayaa kasoo horjeestay damaca xabashida ee ku wajahan deegaanadooda waxayna ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ugu baaqeen inay dhulkooda cadowga ka difaacdaan mid ka mid ah odayaasha oo ugu horreyn hadlay ayaa sheegay inaysan raalli ka ahayn beddel la bixiyey wuxuuna tilmaamay inay u dhimanayaan difaaca dhulkan ay degan yihiin muslimiinta soomaaliyeed waxaan leenahay haddaan nahay beeshaa sheekhowaane dhibaatada gobolkayaga baddiisa loo bixiyey raalli kama dhihin baan leenahay ma oggolin ma oggolin baan leenahay intay naga hadhayso inay yaroo dhabarka lagu sido oo soomaalihii naga hadhaayo ma ogolin taasaan leenahay muuse ogolkiisa cunaha noqon ma karno xamashi ma karno ninaan isku diin iyo isku dal baahayn oonan dul dhigo ma karno dalkayga hooyo inuu dad shisheeyihii ka taliyo ma ogolin ninkii taa doonayow ma ogolin maajee berriba islaamka oo dhan waxaa leentaa soomaali ku hadasha waxaan walaal ku nahay diinta waxaan walaal ku nahay af soomaaliga waxaan walaal ku nahay waxwalacunka waxaan walaal ku nahay aaska waxaan walaal ku nahay wax isqabsiga waxaan leenahay dhibta halkaa taallaa ka wada jawaabto ku dhalashaan kaga hadlaynaaye dhooni ma rabno baddayadaa noo ah ma rabno baddayadaa noo ah duunyo noo ah dad noo ah mana bixinayno qaar kale oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa iyaguna caddeeyey inaysan oggolayn in shisheeya dhulkooda ku maamulo
ma ogolin wuxa haddii inta oggolaateena waxay ku dambayn doontaa sida ay iminka yuhuudda ay falastiin uga qaadatay bay ku dambayn doontaa intay raalli ka yihi ninkii wax garanayow mase ogolin mana oggolaanayno haddii ilaa ay soomaali dhammaato maahina ma oggolaanayno ciiddayada ina nagu dul maamulo ma doonayno nin kale inuu qaatana ma doonayno falastiin inay ku dambaysana ma doonayno waxaan leenahay waxaa ninkii waxaa ku teliyeyow ma oggolin annagu
itoobiya badda gallin bay soomaaliya ku rafanaysay waaga hilibka qaydhiin la baray itoobiya axmed guray baray badday ahayd waxay ku socotay abiib waxaan leennahay tii sabad sabadkiina badduunbay ku saarsanayd waar baddeeda itoobiya xoog nagama qaadan kartid abiibow baan ku leennahay horaan hilibka qaydhiin kuu barray somalilanee bixiyey badda saylac raalli kama nihin haddaan ummadda soomaaliyeed nahay raalli kama nihin raalli kama nihin xamashi la keena raalli kama nihin saylac iyo barbara midaaliya midda uu dalka ka iibinayaba ma ogolin ma ogolin
dowladda itoobiya oo doonaysa inay boobto dhulkeenna ayaa wadda diyaargarow ka dhan ah ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah xilli ay iska hurdaan dadkeenna badankood oo aysan wax diyaargarow ah ku jirin dowladda xabashida ethoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ku adkaysanayso heshiis kushaagga ay ka saxiixatay muuse biixi ee ay ku doonayso inay ku qaadato badda soomaaliya maxamed daahir ayaa ka warramaya
la taliyaha amniga xukuumadda abiy axmed ninka lagu magacaabo ridwaan oo ka mid ah xubnaha dadaalka badan ugu jiray siyaasadda ay xabashida ku doonayso inay ku boobto dhulka iyo badda soomaaliya ayaa mar kale ka hadla heshiis kushaagii ay la galeen muuse biixi waraysi aan la soo wadadayn oo uu siiyey warbaahinta etoobiya ayaa waxa uu ku sheegay inay jiraan waddamo ka soo horjeeda wax uu ku sheegay guusha ay etoobiya ku gaartay badda soomaaliya kuwaas oo uu tilmaamay inay reer galbeedku ka mid yihiin wuxuu tilmaamay in dalalka gobolka ay la socdeen ololaha ay ku doonayeen inay xabashidu bad ku hesho laakiin waxa uu sheegay inay diiradda ku hayeen eritariya islamarkaana aysan muudin in etoobiya ay ku dhiran karto badda soomaaliya waxayse baraarugeen buu yidhi markii ay arkeen inaan heshiis la galnay somalilan መንግስት ይፋ ካረገበት ጊዜ ጀምሮ ለጎረቤት አገሮች በአጠቃላይ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ከአንድም ሁለት ጊዜ ኢንቮይ ተልኳል። የማያውቁት ነገር ቢኖር ሙሳብሄ መቼ እንደሚመጣና እዚህ ውስጥ የሼር ጉዳይ እን የእውቅና ጉዳይ ኤሞ ውስጥ እንደሚካተት አያውቁም።
hadalkan ayaa u muuqday mid uu eritariya ku dejinayo taasoo difaac dhanka badda iyo barigaba ah xiratay markii uu abiy axmed ku dhawaaqay in ay doonayaan bad xoog amaba xeelad ay ku qabsan doonaan gaar ahaan badda cas mas-uulka etoobiyaanka ayaa intaa ku daray in ay si diblomaasiyadeed u dejinayaan xiisadda eritariya maalmaha soo socda kana saarayaan wuxuu ugu yeeray mala qaldan oo ay geliyeen dowlado uu ku tilmaamay kuwo cadow ah heshiiskii ay muuse biixi ka saxiixdeen ayaa waxa uu ku sheegay mid wanaagsan oo si nabdoon ay kaga gaareen yoolkooda wuxuu sheegay in reer galbeedku doonayaan inuu dhaco dagaal ay dana badan uga faa'iidaystaan waxaana hadalkan uu u muuqdaa mid uu weli ku sii dejinayo eritariya isagoo goodinaya ayaa waxa uu yidhi yaanan gobolka lagu furin dagaalka khaza iyo kan yukrain oo kale markaas ayuu haddana yidhi waxaan diyaar u nahay nabad dowlado iyo dadyow kale ayuu sheegay inay xiisadda dabku sii shubayaan kuwaas uu sheegay inay kala joogaan gudaha etoobiya iyo dalalka kale ee caalamka islamarkaana ay la socdaan የኢትዮጵያ መንግስት ወይ ኤርትራን ይወራል ወይ ደግሞ ሶማሌላንድን በአውዳል ግዛት በኩል ረብሻ ፈጥሮ ቀጠናውን ያተራምሳል የሚል ጥናት ነበር ሲሰራ የነበረው። ድራፍቱ ቀርቦ ድራፍቱ በኦፊሻል ከመሆኑ በፊት የተመለሰ ድራፍት እናውቃለን። እነማን እንደሚሰሩትም እናውቃለን።
sidoo kale wuxuu weerar dadban ku qaaday dowladda masar oo iyadu xiriir taariikheed la lahayd soomaaliya muddo aad u dheer taasoo hadda aanan saamayn ku lahayn waxaana uu tilmaamay dowladu uu ku tilmaamay inay ku fashilmeen gobolka ay ka faa'iidaysanayaan arrimaha taagan saasoo ay tahayna si diblomaasiyadeed uga dabaalanayaan xiisadda soo cusboonaatay እድል ያላት የሚመስለው ከባህር በር ጋራ ወዘተ እድል ያላት የሚመስለው በሰሜን በኩል የነበረ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ስለ ባህር በር ሲወራ ቀይ ባህር ነው፣ ስለ ባህር ሲወራ ኤርትራ ነው፣ ስለ ባህር ከተወራ አሰብ ነው። ይህንን አሁን ለመገልበጥ የሚያስችል አዲስ አቅጣጫን የወሰን ነው። ኢትዮጵያ ዙሪያዋ እድሎች አሏት።
itoobiya ayaa mar weliba ku jeesjeesaysa dowladaha dalaalka ah marnaba sooma hadal qaadayso mana aqoonsana dowlad keliya waxa ay sheegayaan inay heshiis la galeen somalilan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan jaaliyadda soomaalida ah ee ku dhaqan dalka switzerlan ayaa dhigay dibadbaxyo ka dhan ah damaca dowladda xabashida ethoobiya ay ku doonayso xeebaha soomaaliya maxamed ciise ayaa ka warramaya jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka switzerlan ayaa dhige isku soo baxay ay kaga soo horjeedaan damaca etoobiya ee badda soomaaliya isku soo baxayaasha ayaa diray fariimo adag oo ay u jeediyeen dowladda xabashada etoobiya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxay wateen banaanbaxayaashu boorar ay ku qoran yihiin badda soomaaliya waxaa leh soomaaliya iyagoo jaaliyadaha kale ee soomaalida fariin u diray oo ahayd inay ka qayb noqdaan dadka ka soo horjeeda damaca etoobiya dowladda xabashida etoobiya ayaa go'aankeeda ay badda ku boobayso weli wax ka bedelin iyadoona dheg jalaq u siin dhaleecaynta kala duwan ee loo jeediyey gobollada qaar ee dalka soomaaliya oo ay xabashida haystaan ayaa waxaa weli ka dhicin dibadbax loogu soo horjeedo etoobiya sida qaybo ka mid ah gobolka gedo hiiraan iyo baay iyo bakool marka laga reebo wilaayaadka islaamiga ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa